geedka barnaamijkan weba on unku ku hadla doona warieed aan fara badan aan rajeeyo kulligeen inta isin kuwada hela doontaan gaar ahaan doorashada oo hata soomaaliya ka dhiyahayta ama ka teegan arrintaasay ama barnaamijkaasay geedka weba iila falanqeeya doona aqoon-yahan jiif sagaarey waana ee afhayeenka golo badbaadada koonfur galbeed soomaaliya hata khadka si toos ah inka jar wadanka sweden iyo nrowe jiif sagaarey haka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya mayba ka lahaa adi iyo dadka dadaalka suubiyo mahadgaaraysin nagaana ilaahayna siin ku abaal siiya in mujtamaca lan adeega aaraadan dhisdaabsan wadiyad ilbaxnimadan ka jirto aniyadaa maasanta
sagaarey sidaada la dareerta guud ahaan soomaaliya wayba ka jarta doorasho iyo ka jarta wayba nana diyaarihaya ini madaxweyne soomaaliya lahdoorada saas hatow maamul goboleedyada shishal gadisan soomaaliya kiyaalan xildhibaanadii oo oo madaxweynaga doorado lahaayeen iyo lahakaxulahayo tan oo guud soomaaliya hangnagadaana tan koonfur galbeed qaabkata doorashada an dareer seen aragaas intaan hata maaraneena mujtamaca dhuukaasan dhaladi doodiyo iyo hadarheyntii ona ku dheegi marka dambe nafratiida aan iska dayi inaan maarane armoos walku ogaada yama mayba ee nidaamka oo hata la suubi oo maamuladan la hoosjiyey iniyo ku taliyan talo ku dhiibadan in maarane la hasaaro dad oo nidaamkii baarlamaanka mateli lahay yani stateka keliya oo la leeyey walaaja eeda mugdanka jaran inkastoo wala kalna somalilan laakiin kan eedlan eedayahay oo la leeyey mugdo badana ka jara kan south west sababtaasna maysheena se haddii wal dadka wada leeyin ban hayna wala hollanku leey hebel aan ineebiya maarane mahgalow hebel aan siyaasadda makashaqeew hebel aan mee ictiraafsan haddiiba saas nagati oo wal bulsho ku dhexeey oo la fado in lakasamata baxa oo ama challenge lakasuubi ama nidaamkan dawliga sheegow lakakashaqeey lafado haddii aan hayna macno badan ida dhan badan muweeldadaayan raashinka si kasto lankari haddii cosbo lanka darna yani mayb waa yani binaadinka maxiisayayaan marka baaha kastoo hayd ana maybaa runtii eedanku xumaaday mathalan haddii un hakaadano walaanle aqalka saara oo dadka hoos ku suubsideen haddan iyo talo guudiyo ku dhexaytay haykal dawladeed haangan fadheeden dad aruntunku baha korosheeden una marka una fiirino una dadkun lana maarne dadkaasa la challenge gareeyan yani mayb walan kasta calaama su-aala ya saari dadkaas meela seeday taasna mayba ka tusaase in adaka yasan dadka soomaalida oo inaska kooyo yani aqalkaas inaska mengnajeed markun lankasta calaamatu su-aal iyo saaran dadkun lahadooradi mengnajeed ad oo
mangala mangan leey dadka meela seeday dad dadkaas oo maarane very mathalan nineteen sixty four dad iskoolku bahi oo intaas dawlada ka shaqeeyay akademig eh siyaasado dawladeed wala ku ogaaday ambaashotooraha nagadi jaamacado mathalan waa ku dhikaay siyaasada soomaaliya gedgedyaay dadkaasa caqalka ka sarasheendhadeen soomaalida kaas unayna mayba aragaase lan hataa iskool baan ku barini meelada jeeti marka meelo may ogta meel trublica dheelahay ma ah waa meelo la fado inyo yani yani siyaasada wadanku laka sheer gareey laka doodo yani mayba meel oo ma ogtahay malijinka suubi suubiya la kaari ay nindiidi in una maarne dad oo dawladnimada walku kasab in meeli jeedin may nindiidi un macnaha may sababta una nindiidi ana makasa kor markuu dadkun oo hata lahadoorday aqalka sare koonfur galbeed in matalaayaan dawladda dhexa dad oo an qalamaan oo reer koonfur galbeed xaqsho hadhici koran ma ee yalataa magmuuqada haa yani ma ee yani uni faylin makwada hebala faylin makwada yani bini aadamka ogta ilaahay ba sheegay yani mayb waa shal mustawfaylayn laga mathalan muddo badan dawlad ha ka jari laga international staff ahaay laga siyaasad adduunyadun kase laga adduunyada si anfikiraasa kase laga macnaha maybu caalamka madikoy toosan lahada leh laga yani maybu wal qore drafting wal suubiye wala gudbiye un shaqooyin badan bay la qobda lafade marka dadka meeliseedi yani maku baha koran shaqadaas yani dad shaqadaas ku baha koran ma eh sababtaasa marka may sheenaysa in la niijabo markas
sababto jeenti may ka sababayaase ini dad oo aqoon yahano eh oo xilkaasi ku baha koraan reer koonfur galbeed xagshahan dhici koraan ini la waayo dad oo oo noocaas ah ee ma in sababayaas ini arrintaas jeenti
taladii hogaanka hun taladii hogaanka to oo yani oo la wada leyma ah to inti miislan fadheedii yani golo shuuree limbi lukudoodii warniman yaho walaan wana horyal saweelana yani si to- to- tolle erime firi lanka ki fikiri ini mujtamacun baaba'an idatiinis macnaha eh, yani may bua- eh, mabaabi'iyo marka taas nafti cadaal yani qeyba cadaaladdarada ku maleed barke langeeka ogolaado male eh, gurigkiiga dudumi marka dadku ini oo languurima ini maaran dadan istahil ini meelas in la jiyo oo leermaana ha soomaalidan alla doodasa insi may la kala doodeen يعني runtii caran oo mayb waa waa runtii eed yani runtii murugan lew swedishka misnoydere macnaha yani waa lakuxumaado marka walnay qasaba koron male yani maynay qasabi taasu su-aalo meeliyaad war dad oo salb styleka walaawan kaso dowladnimadu kaso oo yani oo haddii oo meeliseeda naftiyo haykalkan walaawan kaso may may maynin diidiun may dhowr may may may may halaawe dadkaas meelijiyey okay markuun ee haani oo agalka sare ee saan marayo dhammaaden lan oo dembe gadaalaha ku doorhada doona ma lisheena doona malesaan marayo ee tan kale oo hataa dareerta oo yeen agalka hoos eh oo qaar ku mid ena la doorada haanoo ku mid ena hata la doorada doona yan sengargaas ee qaabka oo dadka la xulahay iyo haan hata la xula doona iyo kan hoose agalka hoose oo reer koonfur galbeed ayeen walku taabay wareed ku argaas
Eh, aan haddaan ogaar koranba eh, si in dareer diyaarada wede anfacaase yani diyaaradun lay kore seede macnaa maybwa waday eh, yani may unta mujtamaca diyaaradun saare wana may ku didiye kenya ama new york ama melbourne yo ku didiye anfacaase ma anfacaas waa in aan iskoolan seeda waa inaan macarana muddaha ka dhex jara waa inaan macarana shahaadaha ku qaada waa in lahay tijaabiya markii lahay er macnaha qaalan kun hoolun ku baha kor lahay er oo lahay qiime markaas markumaynagada pilot nagada diyaaradiya kore war lanka waranin nagadow mayn baahayana fitiis ini oo lax dhiso aan ayn diida inuusa baha de kasta jara iskool gala wal habarada xeerado badan ha suubi yani maamulo badan ha mara markaas kadib yani kasa kor meelin jeeda mathalan maxamed saciid xirsi morgan yama intarta maayo aqalka sare balsoor maxamed cabdi gandi antarta maayo yani mayba soomaalilayo kastay haanas amal dhabn iku faylan yani waayo macnaha eh, eh, eh, eh, yani maybwa lanka lugooy lan dadkaas an hor fadheedo korno oo yani ero korno yes ha walaahun sax waynayo walaahun qalado yani adduunka waa ismiras international communitygaa fadheede dibaada la suubiye way doode dibeeda la suubiye waryaalo badan alla ku doode marka in unan fikirno kuma sagaal boqol si unahayni geegin unan fikirnime lankoo shileesa taliye usileeda daba dareere meelina deersid ogno intaana dhigti yani maybwa intana jeyti un ya yani markii la kilayey eh, eh, dadkan tartamay galmudug dad badan oo yani walaankasaa ka jaray yani maynin diidi un macnaha inaynu aare dadkaas amal sheendhano oo soomaalida ee naftiyoba kaalman ata naftiyoba yani fiiri dad isku mustawa dad meeljeyta marka dam soomaalinimada hata faylahaadas dad isfahmaa nagadaayan markana mayba gabe walaalaan intiin dhiinaba ku doodni sheegni dadkee wal in sheegni la hadalni war walaalayaalow lambol iska soo hay ka qiimayo يعني جيك معافعاس إن أنت مارنا يس جامعة ولا كل كان حتى حتى كوي برد حتى هجاري دمان إن معنا ما يبغى برنا به جامعة ليس هذا سبورة ده قاعدة ولا دكان معافعاس يعني ما يبغى من آدم كديار كرو بدنا به سياسة النجتي كل كل قبل النجتي وإن لن دافع لن كوالان كسكر ميلي جيكون ee haan agalka sare oo hore lahan doorada iyo haan hata laha doora doona oo agalka hoose wal mis dhaama doonaan retaa markuun
mar horna sheegnay lankownataqi awnu ku hadalaani taariikhdiis own ammaanani idris cabditaftar oo kale soomaali naftiya macnaa girt dhaawac ma deersiyo kase bin aadanimi kase la muddo badan ha noolayo iskoolaha ku bahi aadaaba lahabadi iskoolaha dhakadii maalinga hor surimi soomaali badana ka hirinyi yani mayba walbadan naftiis yani shartiis yani lagu badbaaday si naftiidis si lang nooladaa kase si walaan lang gudbiyaa kase haddii dad walaawan istahin aad meelo jeeto usinafitiis marka marka dambayba nagadayihiin lan oo yani mayb oo bad oo macnaha qalan la kiridi ama bad oo cirbad la kiridi ana mayba tilmaamo korne ma tilmaamo korne laakiin sidoo wal era kore ee maadaama oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanow sheeg idin musafadahay ini oo madaxweyne ee ee jamhuuriyadda soomaaliya ee antartama fadahay ee dad kun oo hata laha doordi ama laha doorda doona dad oo usa markaasoyka kalsoonsiyaa oo usa is eraw adika doordayan oo madaxweynenimada soomaaliya keen doordayan hadhow ee dadkan koorahaayaan camal usa eriha kuxuldi oo saas meelo ka kooyan ee walar horeyeen
jarta adduunyadun hormarti lehaatii teersa mondial lehaatii adduunyadun maarna dhaxal lehaatii lanka oo siyaasigeeda isla shaqeeya fahmaaya is isfahmaaya inla shaqeeya muhiim waay laakiin mayka wadawna haana walgorodo oo qadiidu on bisel oo biseel siyaasadeedna leh wala lagu hadalawna fahmo lanka siyaasigan antar diiran aman korkoon yan la helo kor non ini macnaha lanhindhoole ee la ana wadadey marka dambena macnaa nin ha guulaysada adiin ha guul daraysidaas yani adiin ha jabaas adiin naftitiida yani mayba ogtaa dadka adigu helka kiin eh haddiiba dadbisa unhayna naftitiida qiimo badan ma kuweedhadaas saameyn badan ma kuweedhadaas marka ana mayba gabe yes qof oo maarne walaanka si kor oo nadiife wa hele oo yani lankaa siyaasiga ama lankaa timaylo kumulahaadi lanka madaxweynimada loo ifadaadi wal faylan waay yani mayba dad isla shaqeeyo isfahmaa in la helo laakiin dadkaas ina nagadaan dad walaan xeelo dunkaas urwalan ku hadalaana ma ataa ana dad yad ooki arta intu kubaa yani mayba waa gooheed baadiyada gala yani mayba waa neefkan gaala ee wed oo ku dhan wed biyaha si libee ku reeb la harbi walaan hadii arta naftitiida shaqadaas iyada inka adagta yani ma kasa koro wal eedan dhib badan nagadaas hataa haddii ka sabo guuldar lay kuwees asku kuroore walaagi naftitiidayba maana riski galay haddii laakeed eerto yes iskoolkun sew sagaari iskoolkun dadka fidhi la hadal yani mayba shurkun qobay walaan ogaasin hobeelta may lukuyaaba inay infudaat oo guulna ku sheeg marka yani lankasta meelusa ka faylay in laka maamuso hadda biniaadanimada ka tusaas caqlaga saliimka ka tuse yani mayba ha yani islaamka naftitiis ogta lan oo yani halagow meelmayn dhiibo yani lan walaun kasto xeeladaysan iyo walaun ku faaqo marka yani mayqaba haddii una guulaysan la fadow wal noo dhexeey oo sax ee un dhanku wada turjumaan hay helay markaas leadershipka na guulaysada unina guulaysadaan ee ee shariif xasanow ee sheeg eedan ini oo usa ee madaxweyne soomaali antartama ka sahanya wal usle ka koobon
ee reer koonfur galbeedna
tala guud oo nationkii walaan qusaydtay oo intii la hadla dhax fadheedi yes an haa walaanna fade walaanna macnaa si is anfade rajadu ma lena sida lena hataa makasa korta lankuusi la shaqeeyahay lankuusi maarnaya rajada kuleeyahy mahayse yani wal oo collective ee ma eh individual wal oo yani fi an oo ka eriyo macnaa beryaha an jabana yani mbaxe yani an la ii koobanta ogtaad haddii ana marka baha waayna yani maybu ada makii eedayo hoona bohon macnaa guul ana deeri lay laakiin laakiin wal oo dadku usa hadhaha dhiki oo noo dhaxoy ma ee markeeda lata markii oo usa ee sheegay arintaasoy dhammaan reer koonfur galbeedyo in iskuweeri shira aan sameey weerahe ee madaxweynihii ini hanis sharaxfadaha arintun sidan aragaas yeeri ee wal kullu tali ee dada miilo ku hadli ee markuun ee taasoy ise iska waafajiyaas hadalka ay iishi iyo ay haawi iyo aliyow iyo dadka isku dareer oo yacni يعني مالن داف وديان اني ميل لشري او اني بول انشاغ سو بيكوت انا ادي سو بيكوت اني سو بيكوت ميلو مي كودني اون مركز ما جرى دات فيغرس اه دات ما جرى انتلكتشوال اه دات ما جرى بوليتيشن اه دات ما جرى ادويده كنول ولا انتنا ناس كويو لا فدهده يعني دات حتى هو لا سقو هذلو اني اون نغدان دات او لا كلسو ان خبره بن له مجتمع انتسكال مركه ما يبو تلاداس لين شيغه لكن دات كاس هدي ادا لا بيكتو hadda hayelek may hadii karan may kuga badan koran ha hadii karanna macnaa walay kii tara koran male marka may buwa iswaalay uwidha eegi jirteed macnaa may buwa hadda hasku aruursata dharti yasan walaama fade may hadii karanba miisaanka la hada kon dadkaas arintaas arago aran siyaasadeed laakiin sagaaray reer koonfur galbeed reer koonfur galbeed welijo ee wal madaxweyne la erow oo jamhuuriyadda soomaali ee ma hooyeysana markuun lankun lankii hooyeysadiyo xitaa haddii oo usa gool andeerna hooyeysadow kaasoy ee reer koonfur galbeeda ka dayidaayan waddo anfuriyo anfuriyo ma leer koro haanunulugoye waana may haanunulugoye roogan haanunum arane la eraay kaali isbiika qaado roogan hanastamtutiida sidi lunkurooyin lahaay astaantiya miin muuqatan yani may kuwa haddii dad hodhay ku hadalnay dad shishal gadiisan oo taladan walku ero kor oo miisaan leh haddii geega lanku iska wareejiyo xataa lankaas maarne minority nagade laakiin talo islee wada hobeeta lanka shalay gal erita ku toogadaaydan rooga wili sidii aan dhaarsanyi wili sidii colaadanka jarta hooye speakerhani sharahe in speaker la nagadoona hadde macnaha mayba un fudud dadka soomaalida in aan digli marflesan yes ha waa ninkaan waa istaayl ha loo dhiibo Haye, marka dhinaca kale talo siyaas oo kamidaysiin maahe dhinaca kale oo eh, gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya haddii annagana eh, professor eh, mumad usmaan jawaari iyo hata gudoomiyaha baarlamaanka ah waana reer koonfur galbeed matalow eh, inii oo marlamaad xakanagada gudoomiyaha baarlamaanka eh, suurtagala si oo eh, reer koonfur galbeed eh, walmadaweyne le rawyo anin tartan ها ولو سنتان قلب يعني ما يبغى ميل جدكاسا انجيدا جدكاسا فلضهاي يعني أرن أوه هدقيك معناها أو يعني شكلنا وكجرت ما حتى أنوجي أو من جرك أوك يقيا سكر تلاس يا سيد أم ميل ديرس أقول لك كل صونا ذكر ما ملك تميل رجون مهود لنكها تشيغ صدق كل مدينة مهودا marka eedaha haddii una badayna ama faa'iidaanu marka ama macnaha taladun toosas taladu may toosase في سجالي أفرتي سوبريم كونسل كامل ما ينين دنقه يعني تلا أو لنكست عقلي إنساني ما كوجهاز إن اللشان بس كأكد ولا عمل ديرو لكروجي نيشان كوس دي لمبد بعدي له ميس كلا صار دad arintun daacadangeen la helo walaan oo procriste walaan las gadgadow la roojiyo soomaalida tuunku noo qabto oo maarna inuuna maarna markasta una gadanno oo yani markasta un fudud inuuna yani fado nooweer la roojiyo strong oo maarna nation la abuuro taasa marka may sheenase in dagaalka la galo naftisna Laakiin- dagaal oo xoog badan oo fayla sagaare weyba ka weydiiyey ha anti eh, wadanka binaanjay eh, laku hadala oo eh, siduu waleer makufay lahaada lahayne isin nafsu tiitimidad oo eh, aqoon-yahane reer koonfur galbeed ee walbadan fahansan maadaama itin ini oo arlaadi seetaan wali oo qaldagna dadka tustaan wali sahagna sahagnin ertaan isinaftin batan oo binaanka dad eh, unku eedayna eh, mafay lahaada lahayne yani somaliland iyo puntland oo kale haddaad aan ka tusi unlay soomaali iskeena waana qaybta noomadeew yani dadka oo arintio ku hadalo siyaasadii ku hadalo oo mekanismka siyaasadeed walku erow liisa ka qoranyin xafiis iyo madaxtooyada yaala dadna ka kalsoonyin iyoona ka kalsoon markastana contact dhaleey un dadkaada sheegas oo yani oo banaanka ka nool oo nationku un dhaladi in iyo lala xiriir maamay fadow in talo lagu dheegi may fadow in yani lan weero naftiida leer warnimo yahow arintu arin isin dhisiin kumaara maw ma eh yani may fadaane kooy marka ada ay iska hadlaayaas ada marka yani may bua meel oo yani ninaska kooy waqtigii la faday lisdilow reyga la dhugun sidaana ixtiraamta cadalatab yani lankasaana lankii halgamaha halgan iyo lan fahmaana lankii oneste ama daacade lan fahmaana yani runtii dhibaato xoog lee jirta dadka kale kiinshaw soomaalida kale eh may ku gudubeen inay is xaqiran may ku gudubeen inay shaltala nagadaan yani dad iska hirin isla taladow baaro korta ardaas idaacadeetin Okay, Fiiri eh, eh, marka.
eh, un oo barnaamijka gab- gabadiis eh, marahayna doorashadii oo oo maleraa xildhibaane eeda eeda eed in fara badan oo eh, interneeda la hadhikowya jaran eh, wayba kumid ah hanti inka damboyti aan xasuusadaw eh, aamano aamano aamane mursal eh, aamane eelayna eh, eh, lankasaw eedow iyo hajeediyaasi i dadkii lamid ahayn hajeediyaayan eh, wayba eh, nan- ninku badayahin ninku guulaysaday macnaha xaqdaro oo meelo ka jarta ee iyo lahayan maamulka koonfur galbeed heje ka eedayaayan eh, ini doogaasay runtiyo iyi yakiin la muuqda ama dad oo sidiiyo fadaayan hoob waayan ini meelyaag iyo kooyan isku qaylayaayan yakiin la muuqda guuli guul daro yani ilaahay agtiisa ku qoranta iimaaniyaadkaas horta inay jarow laakiin markiisu leeyi maarane ana may matelasaday walaun yani haddii isu waayona inuusu maarane si saxa usun ku turjuma ka qanaca ana sababto ana ka waayo sababto sababtumu waana may faday inana maarane nation kan la shaqeey walbadan ku bedel haddii isu ero nafsatiisa dadka kalsooni ka abuuras laakiin haddii isuuna maarane isu qorajay le qaado isu maarane dabka dhirinjay le ku daaro yani arrintaas macnaha arag oo dadkun oo rafaadsan fiiri la dhaawace oo yani matalan baawurha kudhihi mis baawurdho mis intaas waxa badan lakadhay oo dhaawac garaabe eh korakiin fiiri hadad gargaar adag koofadaha dad horan sii dhimaastirta koran yani nation kun oo webiyadun degaayeen saas camal waayo yani mayb waa dhibaato xoog lee ka dhiidi noolada waay siiyin eeraj ofalada waay siiyin iskolfele unbaha waay siiyin caalamka kiirim waay siiyin siyaasadii way dhugunsud waay siiyin markasta marka inka damboyta lan yakutu madowlay kooye yani mayb waa darbeeye marka dhibaatooyinkaas oo dhan iyo yaalan ani mayb gabe dadkii dadku ngolku waaye marka horeba meel hadda isina siinka talalahay meelun meel oo dadku gaaban la hooliyo wedadu shirkad camal eh marka laga kambaniga ey si isfadar lang maamulda ee markun kambaniga ay leh oo goonan leh oo maamuldaay kambaniga dadka meelo mas-uuliyiintu ku ay dadka weedan lay hoolun dadku gaaban lay weed wal nation ku dhexeeyona ma eh wal dad taladii oo laku fadowna ma eh wallankii oo aruntun walaalow aruntu ana meelahabon eran maalintaas cadownimo lan bilaawe tala badana ku ogna meelo wal badan ana sheegni marka ana mayba fadaane soomaalidu kale sida ka guulaysatay xataa dadan dirsano wafdan dirsano walaalayaalow isin somaliland lasin ere nabada suubsaten dadki iyo somalilan isfantin isin puntland lasin ere andad walaanyagaan ew muskulwiinini ini lanseedo naftiyooba khibrad lahu qaado mee maaha lanka oo nationku xukumo fadow waa inuus nadiif haada waa inuus dadka naftitiido biseel kumuuqada lankaas dadkunba naxariisan haya jeedadan laga neebi laga neebi laga lanku mahgalo iyo hadee kambanigan sheeco malaynagadaasa guuldaradana macnaha markaas badadaas waan isdaba waan wa isdabar jibiya saasa qiyaase meega gebagabaayas
gabagabeeyey dadka taladu mudunay ay laskulwiinanahayn weeroy ay la xaqirnahayn weeroy saraakiil badan gabna australia maxmacla toorshay dhonka nool dad welijo dadku aan halgamaayay nadiifi idiketare ew hayn weeroy kuu sowsay dadkan banaanka jar mukhtaarsi hayn weeroy hayn weeroy reer sheegowsi hayn weeroy dad may jara figures oo yani aragtun yani soomaalinimadana ka faylan digil marifnimada ka faylan southwestnimada ka faylan dhibaato isuubiyaan bal caalamka tusow dadkun sidii aan hormarin lahaayeen dadkaasoo in talada miiska laha geliy lanseed walaalayaalow leer ama wafuudandiro laha la kuluma taladun talo oona mayba gabe wir haddii taladun talo dadka ku dhexayto collective aan hayna una si layn u waadan intilayn roogan ciidan mahadsanta kaasoy way bahaayeen aqoon-yahan jiif sagaari waana ay afhayeenka golo badbaadada koonfur galbeed soomaaliya wayba an waramaay warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya ciidan mahadsanta
siinku mahadnage lanka intiisu nooli horta waltare intiisu nooli oo xayaato ka jirto hadale intiisu nooliya fikrad sheene intiisu nooliya walaalayaala walaamo qalad u eh haddii anayli iliyaabnay ana noolo nafa ii jirta nationkaasaan andhaladii maalinna miskidayna dadkaas inay dhibaato ka noqdaan in la khiyaano in la bahdilo in lakujeelado in xoolo laka bedelado in yani la dibindaadiyo single day maka fikiraan may faday marka dadka oo walaanyaga ee wararkun dhugunsadaayan in eran lankun lankii weli jeeba dooda jaray hadalo jaray in erne walaagi oo kheere oo ana sheegay oo mujtamac oon fauna la qaadado walaay kalo hadda macnaha maalayaan isin aragtaana lasku tabo ilaahay mayba wadiisadaane in usa qiyaamaha nin dembi dhaafo dadka muslimiinta ee dhiban oo diintiyo haysan oo waana ka noolada haysana in iyo sifalan nooladan xayaato faylan helan walbarasho ulaadi on helan bilaamaytun cirbad la-aandhimadaasa daawo la-aandhimadaasa mudya dahabka jara bad gaban webi gaban dad bad i weban gabna geega nool waa maamul wanaaga waay dadka oo cadaaladun suubiyo haddii dadka kigan sidii sayidina cumar iyo sayidina cusmaan iyo sayidina cali camal cumar ibnu yani inin fikirna un weligaan may nagadaani dad oo yani oo xayaatidii si nagadaas oo dhibaataysan ilaahayna roode hada wabilahi tawfiiq